الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee bokool la horkeenay taariikhda markay ahayd lixda bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo afar hijri eedaysane isxaaq sheekh maxamed isxaaq da-diisu ay tahay afartan iyo labo waxaa lagu soo eedeeyey sida soo socoto isxaaq waxuu ka tirsan yahay ciidanka ridida si gaar ahaan waxuu ka mid ahaa ciidanka cusub ee degmada waajid loo diyaariyey islaamla dirirka waxaana la soo qabtay asagoo si dhuumaalaysi ku yimid deegaanka tirsan wilaayada islaamiga ah bakool jawaab waxay maxkamadda weydiisay isxaaq eedda lagu soo eedeeyey inuu ka jawaabo waxaanu ugu jawaabay sidaa soo socoto haa waa run eedda laigu soo eedeeyey waxaan ka mid ahaa ciidanka ridida gaar ahaan ciidanka degmada waajid waxaana nagula soo diray baydhabo annagoo dhan toban qofood waxaana qoryaha noo qaybiyey nin la yidhaahdo magaciisa yuusuf taako waxaa laii soo qabtay anoo sii dhuumaalaysanayo intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanaha isxaaq sheekh maxamed iyo jawaabtaysa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamiga waxay soo saartay maxkamadda xukun kow inuu yahay falkaas uu ku dhacay fal gaalnimo ah laba waxay ku xukuntay eedaysanaha isxaaq dil xadurriddo ah in lagu fuliyo wuxuu ku sugnaaday xukunkaas qiraalkiisa waxaana loo cuskoday qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowluhu sala allahu alayh wasalama man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaaca ilaa muslima wa qowluhu sala allahu alayh wasalama laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه هذا نوها لقد قليا تنفيذك حكم كاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر
الله أكبر الله